wararka ka imanaya magaalada baled xaawe ee gobolka gedo ayaa sheegaya in dadweyne caraysan ay dab qabadsiiyeen xarunta maamulka degmada iyo gawaari halkaasi taalay dadweynaha oo oogayay dibadbax rabshado wata ayaa ka caraysan dhalinyaro la sheegay in hay-adaha nabad sugidda ee maamula ay xirxidheen ilaa iyo saddex qof ayaa lasoo sheegayaa in ay ku dhaawacmeen rabshadaha ka dhacay magaalada wariyaha v o eda uga soo warrama gobolkaasi aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada kismaayo dibadbaxan maanta ka dhacay degmada barad xaawo ee gobolka gado ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada nabad sugidda ee degmadaasi ay xabsiga dhigeen qaar ka mid a ilaa saddex dhallinyaro ahi oo ka mid a dhallinyarada degmada barad xaawo ee gobolka gado kuwaas oo la sheegay in lagu soo eedeeyey falal liddi ku ah amniga oo ay ku eedeeyeen saraakiisha ciidamada ah ee nabad sugidda ee dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada barad xaawo in ay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa waxa ay sababtay in dadka ku dhaqan degmada barada xaawo ee gobolka gado in ay sameeyaan dibadbax aada u xoogan kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka dadka dibadbaxa dhigayay oo aada u caraysnaa ayaa dab qabadsiiyey xarunta dowladda hoose ee maamulka degmada balada xaawo iyagoona sidoo kale gebi ahaan bixiray wadooyinka waaweyn ee degmada balada xaawo ee gobolka gado qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmada balada xaawo ee gobolka gado oo aan qadka telefoonka kula xirnay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan waxa ka dhacay degmadaasi balse qaar ka mida dadka isku soo baxay ee dibadbaxa ka dhigaya degmada baled xaawo ayaa v o a sidan u sheegay
weligayma soo bixin waxaan magaalada aysan qabinna waan qabay waa la igumaarhay waa la idilahayey xabad nin lagu dhuftay uma soo baxo waxaa maanta i soo bixisa waa la yskiniyo taabtay raggi baa la dhufaanahayaa maxaan ku rahday cunug yar oo labaatan sano gaariro bajaaj wata inta xabad lagu dhuftay baa lugta afka laga geliyey waa la ii dowladeeye maqaar dowladeed baa la ii soo gashtay saaka wixii ka dambeeyana haraga kuma maraysa nabad sugu degmadan waa iska celinayaa inta tabartayde dadka degan buurtana waxaan leeyahay dadka dhagaxa seexdo goolan dheeman jooga oo dhaahana warmaagow degmada dhiigga daatay iyo dhimashaad ku leediin dhaaftana dad baa iskale
saacadaalada ma taalo marka saasa anaga saakana soo bixiso ragginagii baa la miiraya habeen maalin waxaan ka joognay baradkaa marka habeen mudana ka guuraynaay
maxaa deegaan baa nahay muddaana lasoo xasuuqaayey ragga annaga mar walbaba staashinka markii la keenaayay maalin habeenba lagu cunaayay waa lasii dhiibaayey baalka muxuu ahaa dhibaatooyin baa hadda waxaa la keenay in xaniyaha biisa loo qabto rag baa hadda naga maqan oo maanta xoolo gadanaya la watay oo meel alla meel hadda ay salaysan yihiin la waayey kaajaanay cirib meelay dhigeen lalaa saddex wiil jaanay cirib meelay dhigeen baa laleeyahay caruurtii saaka luuqaqa ku carris allaa ka dhiga waa nagala dhameeyey annaga waxaa weeye wax nooga dambeeya malaha anugu dareena annaga maamulada deegaanka dibelada xaawo haddaan nahay khaasatan reer guur waa nala bartilmaamaysadaa afar iyo labaatanka saac baa nala xasuuqaa afar iyo labaatanka saac wiilasha nuga shabaab baa la dhahaa afar iyo labaatanka saac ragga nagaa dhaanka lagu jiidaa markaan soo banaan baxno ficilka ee dhahay shicibka ka hadala dantanadana xabadaan lagu afqeey waa ciidanka qalabka waxaana xabadaynaayo xabadda korkana ku sota shan wiil baa saaka naga dhaawacantay waxaa weeye toddoba beri buu soconay haddaysan dowladda arrintaas soo faragelinin dowlad maana arkine nabad sugid la yidhaahdo annaga dowladda kale ma haysano sharafay leedahay waa dowladeenni waa dowladeenni waa kii aarannay
dhowr jeeroo hore ayaa sidan oo kale isku dhacyo waxay dhex mareen dadka shacabka ee ku dhaqan degmada balada xaawo ee gobolka gado iyo ciidamada maamulka degmadaasi iyadoona ay sababeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac sababay waxaana dibadbixii saaka la tilmaamay in ay waxyeelo ka soo gaartay ama dhaawac uu ka soo gaaray dad koru dhaafaya ilaa saddex qof sida ay dadka deegaanka inoo xaqiijiyeen waxaana ka soconaya degmada balada xaawo ee gobolka gado kulamo lagu dejinayo xaaladda iyadoona ay kulamo u socdaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada balada xaawo ee gobolka gado iyo mas-uuliyiinta maamulka degmadaasi iyo saraakiisha ciidamada si loo qaboojiyo xiisada ka taagan degmadaasi xaaladda ayaa haatan degan iyadoona ciidamada ammaanka ay xaqiijinayaan ammaanka degmada balse mas-uuliyiinta maamulka degmada balada xaawo ee gobolka gado ayaa sheegay in ay dib ka faahfaahin doonaan waxa ka dhacay degmadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo